deegaanka xanan buure oo qiyaastii afartan iyo laba kilomitir u jira magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug waxaa min muddaha ka taagneed xiisado colaadeed oo u dhexaysa bulshada deegaanka wadadega balse deegaanka haatan waxaa uu kasoo kabanaya colaadaas iyadoona ay dadka deegaanku ay dubu bilaabayaan noloshooda caadiga ah goobaha ganacsigu waxa ay ka mid yihiin goobaha haatan ay dib markaas u furteen bulshadu iyadoo oo ay ganacsaduna bilaabeen kubcinta ganacsigooda qaar ka mid a ganacsatada xananbure oo la hadlay radio daareer ayaana u weydiinayaa saameynta ay calaaduhu ku yeesheen ganacsigooda iyo sidoo kale in subalbardhe ku sameeyaan ka hor inta aysan colaad noqon xananbure sida ganacsigoodu ahaa xilliyada kala duwan intaasaan soo joogna farqi weynaa udhexeeya xaaladii hore xaaladaas male wax badan waxaan anagu muqdisho la tartami lahayn haddaana colaad nagu dhicin laakiin haddana waa soo koraynaa tuulooyin badanoo noo hooseyn haddana ka korsannahay oon fiicannahay naabadii taas lama sheegi karo wax dheeray ahayd waxaa maxaa dhuusmareeb aan ku dumi rabnay waxaan buure ilaahay baa uun qadarta keenay laakiin haddana waan fiicannaa markaana rijaan leenna waa badan yihiin dhowr iyo toban tuulaana soo aada de waa ku mahadsanyihin annaga dhamay naga adeegtan adeegyadaan ka bixinaa waa badan aduu labaatan tuulo camalaan hoostiba hadda annaga
iyo ganacsiga oogaa dadka deegaamada qof kasta barnaamij kasta wuxuu ku xiran yahay ganacsatada wuxuu ku xiran yahay deegaanka deegaankiina hoogaa hadeertaan roob la-aantaas iyo wiifiifkaas midnaha oo roobyaraantu ay jirta maahane ganacsiga xaggiisa waa okay ku ahayd waana insha allah waa rajeyneynaa midda kale aniga xaggayga waxa waaye cabitaanka iyo tallaagadaha iyo howlahaas iyo ganacsiga jaajarka iyo howlahaas waa insha allah colaad iyo nabad ma isku mid maahan colaadduna waxay leedahay waa la yaqaanaa nabadduna waxay leedahay waa la yaqaanaa nabadda kol in kastoo ay mar kasta nabaddu fiican tahay ilaahay annagu waxaan leenahay hanaga qaboojiyo wixii dhiba haatan bulshada deegaanku waxay ahamiyad gaara siinayaan nabadda iyo wada noolaashaha waa kuwan qaar ka mid ah bulshada deegaanka gaar ahaana ganacsada xananbuure oo ugu baaqaya in nabadda ay adkaystaan si ay deegaanku u sameeyo koboc intan ka ballaaran deegaanku waa uu degan yahay xananbuuro insha allah wixii micnaha dadkii deegaamadaas uga tegay ama colaad ama ahaato ama waxay ahayd si kaleo waxbarasho la-aan ha ahaato waxbarashadiina waa ay socotaa nabadna waa aan haysannaa insha allah kulay jiraan dadkii isdagaalamay oo micnaha aan is arkin weli marka ilaahay barnaamijkaas noo dejiyaan leenahay waana rajaynaynaa inay isbedesho
si wacan waa soo dhaweynaynaa bulshada iyo dowladda waa dhan gacana waa gacan siinaynaa haddii ilaahay admaasayna soo taakuleeyaan oo noo yimaadiinoo si fiican u soo dhaweynaynaa waa jecelnaha nabadda iyo caafimaadka iyo dowladda iyo dhallinyarada iyo bulshada
reexan buuro oon maxaa tidhahdaa awala nafteeda ugu horeysa waxaan ugu baaqayaa waxyaaba badanaan ku weynay nafya maal baan ku weynay adeegyadii caafimaadka ubadkeena agabkeenaan ku weynay wixii hore in laga waantooba aan ugu baaqayaa oon adduunka meelan awal shala naga hooseeyey baa maanta naga sare mare in adduunka la jaan qaadno ay naga dhaafaan dhibka waxyaabihii wade kuwii wade xanan buure oo hoos yimaada degmada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa mar ka mid ahaa deegaanada sida xooliga ah kubaca u sameynaya balse haatan waxaa dib u dhigay oo ragaadiyey lagana dareemayaa saameynta colaaduhu ku yeesheen